assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii siddeed iyo tobnaad ee kitaabka bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd fahada huwa shariiط taasic الثامن هذا هو الشريط الثامن الثامن عشر من أشرطة كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى xadiidkana wuxuu ka bilaabmayaa shariidkan kadu min alxadiid raqam ulثumiya sita وaثamaaniin shariidka horena wuxuu ku soo dhammaaday xadiid hamsa وaثamaaniin xadiidkaasu xadiidkii anas ahaa ee dhahayay man salla duxa inta casharata rakca bana allahu lahu qasran fi ljanna oo tirmidi uu wariyey waa qariibna uu yidhi qariibkana uu ka wada inuu daciif yahay sababka u daciifana inuu yahay inuu ku jiro nin la yidhaaho xusein ibn caطaa baa ku jiro ninkaasa daciifa qaala raximahu اllahu tacaala وcan caaishaةa radi allahu tacaala canha qaalat dakhala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali waslama beyti rasuulka allah gurigeeda soo galay fasalla duxaa amaani rakcaatin duxadii buu tukaday sideed ragcadood rawaahu ibnu xibbaana fii saxiixihi ibnu xibbaan baa xadiidkan kada wariyey oo saxiixiisa ku wariyey xadiidkana waxaa ku jira inqiaaca baa ku jiro oo ninka la yidhaaho almuطalib ibni cabdillaahi bni xantab baa mukhtalafun fii samaacihi min caaisha radia allahu tacaala canha wlbaaqi calaa shari muslim inta kale calaa shari muslim weeyaane ninkaas keliya ayaa khilaaf ku jiraa inuu ka maqlay caaisha iyo inaanu ka maqal marka haddii ay sugnaato ninkaas inuu ka maqlay caaisha radia allahu tacaala canha inuu wax ka maqlay kolkaa xadiidku sidaa saxiix buu ku noqonayaa haddii kalena xadiidku daciif buu noqonayaa xadiidku hadduu saxiix noqdana xadiidkeedii hore ma khilaafayo ee wuxuu waafaqayaa xadiidkii dhahaya afar buu duxada tukan jiray intii alla doonana waa ku ziyaadin jiray kaasuu waafaqsan yahay marka ziyaadadii bay noqonaysaa xadiidkeedii kalee dhihi jiray duxada muuna tukan jirin ilaa inuu ka yimaado safar ka yimaado mooyaane isna ma khilaafayo oo soo galidan uu soo galay marka waxaa suurowda inuu safar ka soo galay baabu salaati aljamacati walimaama can cabdillaahi bni cumara radia allahu tacaala canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam qaal salaatu aljamacati afdalu min salaati alfadi bisabcin wacishriina daraja muttafaqun calayhi salaada jamaacada salaada wadareed waxay ka fadli badan tahay salaada keliyeed fadliga waxaa laga wadaa midka qofka keliya laga wadaaye toddoba-iyo labaatan darajadood bay la dheer tahay toddoba-iyo labaatan darajadood ayay la dheer tahay salaada jamaaca lagu tukadaayo midda gaar loo tukado walahumaa yani lilbukhaariyi wa muslim can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu bikhamsin wacishriina juz-a shan iyo labaatan juz bay la dheer tahay wakada lilbukhaariyi can abi saciidin radia allahu tacaala canhu laakiin qaale wuxuuse yidhi isaguna daraja marka hadda saddex riwaayadood ayaan halka ku haynaa saddex saxaabi ay kala wariyeen cabdullaahi bni cumar tirada wuxuu ka dhigay toddobiyo labaatan bay riwaayadiisu ka dhigtay shayga macduudkee la tirinayana daraju yidhi abu saciid alkhudri radi allahu tacaala canhu wuxuu ku waafaqay ibnu cumar radi allahu tacaala canhuma inuu yahay shayga macduudka inuu darajo yahay laakiin abu hurayrana wuxuu ku waafaqay cadadku inuu yahay shan iyo labaatan abu hurayra riwaayadiisu sayadu tirada waxay ka dhigtay shan iyo labaatan macduudkana waxay ka dhigtay juz juz bay ka dhigtay mooyaane darajo maanu ka dhigin marka juzka iyo darajadu hadday kala duwan yihiin oo laba shay oo kala gaara ay yihiin isma khilaafaysa axaadiitarkadu haddiise ay juzka iyo darajadu kala gaar ay yihiin oo macno kala gaara ay leeyihiin waxaad mooddaa inay iskhilaafsan yihiin laakiin iyaga naftooda waa la iswaafajin karaayo waxaa la dhihi karaa hamsa wacishriin midka dhahayaayo ma anfinaayo inuuinuu inay intaa ka badan tahay marka hamsa wacishriin way ku dhex jirtaa toddobiyo labaatankiina way ku dhex jirtaa oo kolkaas yani mafhuumulcadad baa kaasoo kale la yidhaha mafhuumulcadadna daciif weeyaano kol haddii la yidhi shan iyo labaatan shan iyo labaatanka inayna ziyaado aqbalaynin ma aha macnahoodu kollayba axaadiidu waxay tusinayaan salaada jamaaca lagu tukadaayo fadliga ay leedahay ee ka fadli badan tahay qofka keligii tukanaya salaadiisa inay aad iyo aad uga fadli badan tahay yay tusinaysaa xadiidka abu hurayra weliba inkastoo hadda musanifkan halkankada aanu ku sheegin ayaa sii faahfaahiyay siday uga fadli badan tahay oo waxa weeyaan kolkuu qofku intuu gurigiisa kusoo saqaato uu soo aado masjidka uu soo aado inta tallaabo oo soo tallaabsanayo o dhan baa loo tirinaya kolkuu haddana masjidka soo galana in alle intuu salaad meesha ku sugayo oo dhanba salaad ajrigeed baa u socda malaa'igta allena waa u ducaynaysaa marka khayraadkaas buu la dheeryahay oo markaasuu sidaas yuu uga fadli badnaaday waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa xadiidkan saddexdaaba laga qaadanayaa salaada jamaacadu inayna shardi u ahayn salaada sixadeeda oo qofkii keligii tukadaayo ha lagaba ajri badnaada mooyaane salaaddu ay ka asaxayso ajrina uu helayo ajrigunbaa kala badan mooyaane waxay axaadiidtu tusinaysaa acmaasha saalixadii inay kala fadli badan tahay oo sida loo guto sida hadba loo guto ay ku xidhan tahay kala fadli badan tahay maalan salaadii duhur oo kale oo laba qof ay tukadeen sida ay u tukadeen iyo meesha ay ku tukadeen niyadooda iyo jamaaca inay ku tukadeen jamaacadu inay badnayd inay yarayd inuu keliya ay u tukadeen kolkii siyaalaha loo firi khushuucdooda iyo say u ilaaliyeen saasay marka u kala fadli badnaanaysaayo camalkii keliya ahaa laba qofoo wada gutay ayaan isku ajri ahaanaynin xadiidku marka wuxuu haddana oo kale ay tusinayaan xadiidantadu in dadka muslimiintaa jamaacadooda iyo dadweynahoodii iyo lagu dhex jiro oo gaar aan looga dhex bixin khayrka ay leedahay xataa cibaadadii qofku uu gudanayay yaa midda uu dadka ku dhex gutay dadka muslimiinta uu la tukaday iyo midda uu keliga u tukadaayo ay ay kala ajri badan yihiin وعn أbi هurيرaةa رضي الله تعالى عنه أنa رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم qاal والdيi نfsيi بyadه waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku jirtee laqad hamamtu waxaan ku hamiyey an aamura bxaطبin inaan qoriyo amar ku bixiyo fayuxtaطba oo lasoo qoriyo qoryo lasoo guro ثuma aamura bالصalaaةi salaada aan amar ku bixiyo fayuؤdana laha loo adimo ثuma aamura rajula nin aan amro oo fayauma الnaasa dadka u tujiyo oo dadka tuji aan idhaaho ثuma ukhaalif aan u weydaarto ilaa rijaali niman oo laa yashhaduuna salaata salaada aan kasoo qaybgelayn salaadaasna salaad cishay ahayd fa uxariqa calayhim aan ku gubo buyuutahum guryahooda aan ku gubo waladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay naftaydu gacantiisa ku jirta alle low yaclamu axaduhum hadduu ogaan lahaa midkood annahu yajidu inuu helayo carqan samiina laf buuran carqi waxaa la yidhaha lafta hilib kale baa la yidhaha hilibka ku yaalle aw mirmaatayni xasanatayn ama laba minjood oo qurqurux badan mijinta cadhiga weliba meesha sii hoosaysa raadka yar iyo baa la yidhaahaa hadduu og yahay inuu ka helayo masjidka la shahida alcishaa cishaa waa ka soo qaybgeli lahaa muttafaqun caleyh walafdu lilbukhaari xadiidku marka wuxuu leeyahay rasuulku sala allahu alayh waali wasalam wuxuu sheegay inuu ku hamiyey inuu intuu salaadu marka ay gasho mu'adinka fare uu yidhaah u adin oo kolkuu adimo haddana uu yidhaha aqim oo qof uu soo qabto o yidhaha adigu dadka tuji isagu iyo isagoo wata rag dhallinyaro oo qoryo iyo dab sidana intuu weydaarto salaada weydaarto uu ku gubo niman guryahooda ku tukanaya oo salaadaan ka soo qaybgalaynin guryahooda uu ku gubo taana waa iska daayo wuxuu isaga daayey dadka ahlu cadaarta ah ee haweenka iyo carruurta iyo dadka noocaasa kale ahe jamaacadu ayna ku waajibin guryaha ku jira daraaddeed yuu uga daayo haddaana dadkaa ku jiri lahaynna waa gubi lahaa buu leeyahay markaasu haddana wuxuu sheegay rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam dadkaas iyaga ah sababka ugu wacan inay salaaddii ka hadrhaan inuu yahay tahaawun ay ajri iyo khayrka ay fudaysanayaan oo hadduu arrinkankadu loogu yeedhayaay wax adduunyo ku saabsan uu yahay oo ay garanayaan kolkay masjidka yimaadaan inay wax cuntaa ka helayaan way iman lahaayeen laakiin kolkay ogaadeen masjidka kolkay yimaadaanay dadka la tukadaan inay khayr iyo ajri badan ka helayaan isaga way fudaysanayaan marka adduunyadii bay ka jecel yihiin aakhare ka jecel yihiin xadiidka marka wuxuu leeyahay fawaa'id fara badan buu leeyahay ugu horraysta horta waxaa weeye salaadda jamaacadu inay waajib tahay leanna haddii ayna waajib ahayn oo waajib cayne weliba ayna ahayn ma aanu sida nebigu sala alla alay slam tahdiidkaas culus saa uma aanu bixiyeen qofka aan cudur aan lahayn fardu cayn inay ku tahay buu xadiidku tusinayaa xadiid kale oo iman doona oo xadiidka ninka acmaha ahaana isaguna sidaasoo kale a weeyaano isna wuxuu tusinayaa inuu yahay fardu cayn ay tahay salaada jamaacadu ay tahay buu tusinayaa salaadaasuu nebigu sal ly sl sagu hadidayeyna waxay ahayd salaadda cisho ay ahayd lanna salaada cishuhu wuxuu sheegay xadiid kale uu ku sheegay iyadiiyo salaada subaxuba inay ugu culus yihiin munaafiqiinta ay ugu culus yihiin ayuu sheegay waxaa kaloo xadiidku uu tusinayaa in maxaa qaacida sharciya ayaa ku jirta oo qaacidadaas oo dhahaysa dar'u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi lmasaalix mafsadada reebiddeeda ayaa laga horraysiiyaa maslaxada xasilinteeda oo qofkii hadday laba shay la soo gudboonaato oo maxaa midkoodna mafsada ay ku jirto midkoodna ay ku jirto maslaxa ay ku jirto ama hal shay oo keliya maslaxana ay ku jirto mafsadana ay dhan kaga jirto waa in shaygaas marka layska daayo weeyaanoo walow maslaxadii haba baaqata eh sayna mafsadadaas u dhicin sida u tusinayaana waxaa weeyaan nimankaas guryahooda oo la gubo waxaa ka laasimi lahayd maslaxa ka dhalan lahayd oo dadka oo ka reebtooma arrintaasoo kale oo masaajidda soo buuxiya oo salaadda jamaacada ka soo qayb gala taasu maslaxo weeyaan dad aan dembi lahayn oo meesha ku guryo beela ama ku gubtaana waa mafsada marka mafsadadaas baajinteeda ayuu rasuulku sala allahu calayhi waaalih wasalam ka horraysiiye maslaxada xasilinteediioo sidaasuu isaga daayay guryaha gubiddooda wuxuu xadiidku tusinayaayoo kale dhaarta inuu qofku kolkuu wax inuu adkeeyo uu doono qofka mutaxadidka ay hadlaaya ama shay cilmiga ha ka hadlaaya ama wax kale ha ka hadlaaya isagoon la dhaarsanin inuu dhaarto wallahi uu yidhaaho iyo wixii lamida waladii nafsii biyadihi iyo muxuu ahayey nooca sidaasoo kale uu yidhaaho inuu inay jaa'istahay u bannaan tahay nebiga sala alla alay slam dhaarihiisiina labaa ugu badnaydoo waladii nafsii biyadihi iyo laa wa muqallibi alqulub markuu wax nafyiga uu ku dhaaranayo labada iyagoo ku dhaaranayo laa waladii nafsii biyadihi waa dhihi jiray laa wa muqallibi alqulubina waa dhihi jiray laakiin kolkuu wax isbaada ku dhaaranayo waxa u badnayd inuu yidhaaho waladii nafsii biyadihi waxaa kaloo xadiidku uu tusinayaa dadka ducafaau liimaanka ah oo iimaankooda uu yar yahay ee iimaankooda uu yar yahay inay adduunyadu kala qiimo weyn tahay diinta ay kala qiimo weyn tahay oo aakhare iyo tawaabkeeda iyo diinta iyo cibaadaadka iyo agtooda ayna qiimo ku lahayn laakiin adduunyadu ay la weyn tahay oo wixii adduunyada xasilideeda ay ku dadaalayaan wixii aakhire xasilideedase ay ka meermeeraysanayaan وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ولي وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا متفق عليه صلاة وxa ugu culus dadka munaafiqiinta laba salaadood oo waa salaada cishaha iyo salaada subaxa hadday ogaan lahaayeen waxa khayr ahe labadooda ku jirana ma ayna ka hadheenoo waa imaan lahaayeen xataa gurguurad ha ku yimaadeene qofkii si kale u imaan waaya soo gaari kari waaya ayaa u soo gurguuran lahaa marka xadiidkuna waa muttafaq calayh xadiidkuuna isaguna wuxuu tusinayaa qofka munaafiqiinta ah inay horta salaadahoo dhan ku wada culis yihin cibaadao dhan waa ku culus yihiin salaadoo dhana waa ku celis yihiinoo waa ta'allanaya subxaana wa tacaala uu yidhi wa innaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin marka haddana salaadihii way sii kala culus yihiin oo munaafiqiinta way kusii kala culus yihiinoo labadan salaadood ayaa ugu culculus oo ah mxuuaha labadan salaadood oo ah cishaa iyo subax ayaa ugu culays badan lanna labada waqti ay ku soo hagaagayaan yaa waxay yihiin laba waqti oo raaxo ah oo midna waa cashadii iyo hurdadii oo laisu diyaarinaya iyo waqtigeedii bay gelaysaa midna isagoo hurdadii lagu dhex jiro hurdadii ay macaan tahay yuu u gelayaa qofkaan marka shaytaanka aan iskala dagaalamin ee shaytaanka cuqadiisii ay sidii madaxiisa baaqi ugu tahay taas aad iyo aad bay ugu sii culus tahay waxaa kaloo xadiidkana marka uu tusinaya kii kalena arrintii uu tusiyey oo inay tahay sababka ugu wacane ay uga meermeerayaanu inay tahay iyagoo oon garanaynin waxa ajri iyo khayr ee ku jira bahola badan tahay oo way bahalla badan tahay oo waa cayayaan iyo dhul socod dadka qaninay ku badan tahay gurigayguna waa fog yahay intaasoo sababuu isku daray oo markaana wuxuu ka dalbaday inuu u ruqsaday inuu gurigiisa ku tukado farahasa lahu waa u ruqsadeeyey falamaa wallaa markuu noqday buu dacaahu u yeedhay faqaala markaasuu wuxuu yidhi hal tanzilu nidaa'a bisalaa ma maqashaa dhawaaqa salaada loo dhawaaqe ee loo aadino qaala nacam haa buu yidhi qaala faajib soo raaco imow buu yidhi rawaahu muslim riwaa kalena waxay leedahay ma maqashaa xay cala salaa xay cala alfalax ma maqashaa salaada u kaalayaay khayrka u kaalaya liibaanta u kaalaya laleeyahay ma maqlaysaa markaasuu haa yidhi markaasuu xay halan soo xaadir marka oo imow maana u ruqsadaynin marka xadiidkan waxa weeyaan waa xadiid aad iyo aad muhim u ah isaguna daliil kaloo aad u xoog badan ah oo xadiidkii xadiidkan kada ka horreeyey xadiidka abu hurayra ah ee nebigu sal ly slm hamigiisa uu sheegi jiray macnihii uu ka hadlaayo oo kale ka hadlaayo salaada jamaacadu inay farducayn tahay ayuu tusinayaa leanno ninkaas dhibaatadaas oo dhan sheegtay ayuu u rugsadayn waayey nebigu sala allahu aleyh waali wasalam indhala'aanta wax soo hogaamiya aanu lahayn gurigiisiioo fog madiine oo dhibaatooyin leh inahaasoo dhan uga warramay yaan u rugsadaynin marka qof kale oo loo rugsadaynayaayo ma uu jiro wa can ibni cabbaasin radia allahu tacaala canhuma can inabiy sal ly slam qaal man samica annida'a falam ya'ti falaa salaata lahu ila min cudrin qofkii dhawaaqa salaada loo dhawaaqaya maqle ee aan imaanin salaad male ilaa cudur inuu jiro mooy cudurdaar inuu jiro mooyaane rawaahu ibnu maaja wadaara quطniy wibnu xibbaana wاlxaakimu waisnaaduhu calaa sharطi muslim laakiin rajaxa bacduhum waqfahu inuu mawquuf cala bni cabaas uu yahay ayuu tusinaya qaarkood ay rajaxeen xataa hadduu sidaan noqon lahaa kolay ku tahay waxa weeyaan wuxuu noqon lahaa muxuu ahay fii xukmi marfuuc buu noqon lahaa lanna arrintaasoo kale qofkii sidaa yeele waxa lagama aqbalaya iyo waxay ajrigaasaa la siinaya iyo ciqaabtaasuu mudanaya iyo waxyaalaha sidaasoo kale ah ee qaybiyaadka ah ee alliya rasuulkiisa mooyaane wax kaloo ogi ma uu jiro allaa og marka rasuulkiisana waxyibuu ugu sheegaa marka kaasoo kale marka qof saxaabi hadduu ka hadlo oo ijtihaad iyo ra'yi aan lagu garan karaynin wuxuu noqdaa xukmulmarfuuc buu noqdaa laakiin xadiidku waaba saxiix oo saxiixu alalbaaniy fii saxiix jaamici sagiir wa irwaa'i alhaliil وعن الأسود بن يزيد وعن يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح رasuulka alla ayuu la tukaday salaada subax buu masjid اlkhayf kula tukaday caama xajaة الwadاac falama صلىa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه وaلي وsلم markuu tukaday rasuulka alla salى الlaه عليه وaلي وsلم إidaa huwa birajulayni lam yuصaliya waxaa kusoo kadiya isagoo arkaya laba laba nin oo aan tukanin oon dadka la tukanin oo gaar u fadhiya yuu arkay fa dacaa bihimaa waa u yeedhay igu yeedhu labadaa nin fa jii'a bihimaa waa la keenay turcadu faraa'isuhumaa iyagu oo ay qarqarhayso o ay jaraynayso sararahoodu faraa'is waa jamcu fariisa waa hilibka weynee marka maxay laxmuljambi kaasaa la yidhaahdaa iyadoo sarartoodu ay qarqarayaan oo yani jaraynaya cabsi daraaddeed oo nebiga sala alla alay slam heebe ay ka heebaysanayaan iyo naxdin ay ka naxeen yeedhiddaa u yeedhay inay wax muxuaha mukhaalafo ay ku dhaceen ayay u maleeyeen fa qaala lahumaa markaasu wuxuu ku yidhi maa manacakumaa an tusalliya macanaa maxaa idiin diiday inaad nala tukataan qaala markaasay waxay dheen qad sallaynaa fii rixaalinaa waxaan ku tukannay degmooyinkaygii meeshaan deganay guryahayagii baan ku tukannay qaala markaasu wuxuu yidhi falaa tafcalaa ha yeelina ha yeelina oo salaad haddaad soo tukataan keligin aad soo tukataan haddana jamaaca u timaadaan ha ka hadhina e la tukada walow aad soo tukataan oo hadhihina annaguwaa tukannay hadhihina idaa sallaytumaa fii rixaalikumaa markaad ku tukataan golyihiinna uma adraktuma alimaama imaamkii aad soo gaadhaan oo dadkii tujinaya walam yusalli aan tukannin fasalliya macahu la tukada fainnahaa lakumaa naafila sunna idiin tahay tan dambe eed la tukanaysaan imaamka la tukanaysaanu sunna idiin tahay la tukada rawaahu axmed walafdu lahu waalaaa wasaxaxahu tirmidiyu wabnu xibbaan waana sidaa ay sheegeenoo xadiidku saxiix weeyaanoo waxaa ku waafaqay sheikhulalbani fii saxiix jaamici sagiir ayuu ku waafaqay sidan oo kale waxaa isaguna waxaa isaguna wariyey muxuu ahaye ibnu cumar ayaa sidan oo kale isaguna wariyey oo xadiidka muxuu ahaye shaahiid isaguna usii noqonaya marka salaada noocan oo kale waxaa lagu magacaabaa muxuaha mucaada icaadatu salaa salaaddii la tukaday mar la tukaday ee faradka ahayd mar labaad laguma celin karo ilaa sabab inuu keeno mooyaane nebigu sal ly slam wuxuu yidhi muxuu ahay salaad lama tukado maalin laba goor lama tukado in salaad maalin laba goor la wada tukado buu nahiyey laakiin muxua hadday asbaabi keento waa la tukan karaa asbaabtaasna marka waxaa weeyaan ama khalal tii hore ku dhacay ama faa'iidata dambe ku jira oo oo la xasilinayo oo tii hore aan ku jirin marka faa'iidadaasna waxaa ka mid ah ajru ljamaaca idraaku ajri ljamaaca qofkii keli u tukaday haddii uu jamaaca tukanaysa uu yimaado ama masjidka ha ahaado ama meel kale ha ahaado eh waa inuu la tukado oo aanu dhihin anigu waan tukaday oon iska fadhiisanin waxaa arrintaas oo kale aad ay uga dhacdaa meelaha xanafiyada iyo masaajidooda oo salaada casar bay aad iyo aad u dilaan nairobi oo kale maalan waxaa jira masaajid ay hunuudda iyo bakistaaniyiinta iyo kuwayaalkaasu ay gacanta ku hayaan oo salaada casar aad bay dib ugu dhigaan marka qofkii xaafaddaa degan oo muxuu ahaayey masjidkaas yimaada waxay soomaalida iyo waxay yeelaan marka hore u tukadaanoo kolka awola waqti bay iska tukadaan marka kolka qofkaas sidaas yeelay ee tukaday ama gurigiisa ku tukaday waa saxiix weeyaan salaadiisa oo saxiix weeyaan oo isaga ka wanaagsan kuwaas oo danihiisana markaa iska qabsado laakiin haddii ay dhacdo isagoo masjidkii ku jira in salaaddii marka imaamka intuu yimaado waqtigoodii ay u kacaan yuuna dhahan waan tukaday oonaba waqtiga ajrigaa ka tukaday marka hala tukado imaamkaasna hala tukado salaadaas dambena marka waxay u noqonaysaa sunnay u noqonaysaa faradkuna tii hore buu u noqonayaa marka isagu kolkaasu qofkaasu hadiyo goor khayr bay u tahayoo haddii tiisii hore uu ku dayso oo aanu jamaaca la kulminna salaaddiisii waa qabaa haddii uu jamacadii la kulmo oo la tukadana laba salaadood oo midna sunno tahay midna farad tahay bay u noqonaysaa wuxuu kaloo xadiidku uu tusinayaa in salaada sunnihi iyo faradka laysku xidhan karo oo qof sunno tukan karaa tukanayaayo uu qof muxuu ahay farad tukanaya uu ku xidhanayo leanno dadkankada la tukada baa laleeyahay sunnay idiin tahay wuxuuna nebigu sala allau alay slam si gaara arrintaasoo kale uga sii dardaarmay oo abudarin khifaari uga dardaarmay markay a'immatu suu ay yimaadaan oo salaadda waqtigeeda ka dilaya in sidaa la yeelaaba amray oo salaadda waqtigeeda ku tuko kolkaasna haddaad doonto iska tag haddii kale oo imaamkii marka aad la kulanto isagoo tukanayana hadhihin anugu waan tukaday iska fadhiyeyne la tukayo wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam inama jucila alimaamu liyutama bihi imaamka waxaa loo sameeyey in lagu daydo oo la raaco faidaa kabbara fakabbiruu markuu takbiirsado takbiirsada walaa tukabiruu xataa yukabbir hana takbiirsanina ilaa uu ka takbiirsado waidaa rakaca farkacuu markuu rukuucana rukuuca walaa tarkacuu xataa yarkac ha rukuucina ilaa uu ka rukuuco waidaa qaala samica allahu liman xamidah samica allahu liman xamidahu markuu yidhaahana faquluu allahuma rabbana laka alxamdu sidaa dhaha waidaa sallaa ha idinkoo marka dhaha rabbana laka alxamdu dhaha marka sidaas macnaheedu waxaa weeyaan ma'muumku inaanu muxua samica allahu liman xamidahu isagu inaanu dhahaynin ee rabbana laka alxamdu uu dhahayo saasuu daahirku uu keenaya laakiin sheekh alalbani isagu wuxuu yidhaahaa xadiidku ma tusinayo inay ma'muumiintu allahuma rabbana laka alxamd ayna dhahaynin ee marka waxaa weeyaan kolkaad dhahdaan samica allahu liman xamidahu uu isagu dhaho idinkuna la dhaha marka haddana rabbana laka alxamdu saas buu keenayaa buu leeyahay laakiin daahirka xadiidku waa khilaafsan yahay oo marka ma una dhihin idinkuna dhaha samica allahu liman xamidahu rabbana laka alxamdu eh rabbana laka alxamdu inayna ka bilaabayaan taasuu tusinaya marka wax xadiid oo saxiixa oo ama xasan ahoo ma'muumku inuu samica allahu liman xamidahu uu dhahayo tusinayana anu ma oga hal xadiidoo waxaa jira fii sunani daara qutni oh oo laakiin daciifa marka ma'muumku waa inuu ka bilaabayo rabbana laka alxamdu ama allahuma rabbana laka alxamdu waidaa sajada fasjuduu markuu sujuudana sujuuda walaa tasjudu hana sujuudina xataa yasjud ilaa uu ka sujuudina ha sujuudina tanaa ugu daran oo waxaa laga wadaa ilaa uu sujuudo ha sujuudina markuu qumaanta u sujuudo uun kolkaa uun sujuudda idinkuna usoo hoobta waxaa marka dadku ay ku badan yihiin oo ay yeelaan intuu sii hoobanaya in lala sii socdo taasuna qalad weeyaano inta allahu akbar sii leeyaha uu sii socdo waa in laga hadho oo la taagnaado kolkuu qumaanta u sujuudo oo wejiga dhulka uu dhigo kolkaa uun lasoo sujuudo oo sujuuddii lasoo bilaabo soo dhaqaaqeedii waidaa sallaa qaa'iman isagoo taagan hadduu tukadana fasalluu qiyaaman tukada idinka oo taagan oo taagni kula tukada waidaa sallaa qaacidan isagoo fadhiya hadduu tukadana fasalluu qucuudan ajmaciin tukada idinka oo taagtaagan dhammaantiin ajmacuuna mise ajmaciin ajmaciin ha marka xaal bay noqonaysaa dhammaantiin idinko haddiise ajmacuuna la dhihi lahaa waxay tawkiid bay noqon lahayd wowda sallu ayay u noqon lahayd tawkiid u noqon lahayd rawaahu abu daawuuda wahada lafduhu wa asluhu fi saxiixayn waana xadiidkuna saxiix weeyaan saxaxu lalbani fi irwaaءi اlqaliil wa tamaami اlminna wa gayrihima marka xadiidkan kadu si aaday u tafsiiliyey imaamka mutaabacadiisa imaamka waa in laga dambeeyo takbiirta iyo xarakaadka iyo kulli looga dambeeyo wuxuuna riwaayadantuusa ayna sheegin kolkuu waladaalliin yidhaaha uu yidhaaho aamiin dhahdii buuna sheegin marka riwaayaad kale gagadisan buu xadiidku leeyahay waa xadiid fawaa'id badan oo rasuulka sal ly slm uu ku guubaabinayo oo u barayo sida imaamka loola soconayo marka imaam qaradka loo sameeyeyba waxaa weeyaan in la daba socdo isaga lagu daydo hadba suu yeelo laga daba yeelo marka in la garab roorana ma aha in laga horreeyana ma aha in laga hadhana oo la khilaafana ma ay ahaa ilaa inuu marka wax qalada uu la yimaado oo waadixa oo qofka uu garanayo kolkaasna uu ku baraarujinaya mooyaane salaada imaamka marka salaadda ma'muumka waa isku xidhantaha waa in sidaas marka imaamka loola tukado waxaa ugu muhiimsan masaa-ishiisa xadiidkan kada masaladan ugu dambaysa oo ah imaamku suu u tukada u tukado hadduu taagni ku tukadana taagni ku tukada hadduu fadhi ku tukadana fadhi ku tukada xadiidkan kadana waxay qisu lahayd qisadiisu waxay ahayd markuu rasuulku sal ly slam faraska ka dhacay ee uu ka dhaawacmay maxalugta ka dhaawacmay ee uu fadhiga ku tukanayay rag saxaabaa ridwaanullahi calayhim oo booqasho ugu yimid muxuu ahay salaad uu tujiyey oo fadhigu ku tukaday iyagoo taagtaaganna uu arkay intuu gadaal daymooday uu u ishaaray uu yidhi fadhiista markii salaaddii laga baxay buu marka tawjiihankada uu siiyey oo uu ka nahiyey muxuu ahaayey isagoo taagan in fadhiya in la kor taagnaado uu yidhi marka dhoweyd waxaad yeeli gaadheen sida ay faris iyo ruom ay madaxdooda iyo cudamadooda ku sameeyaan oo anoo fadhiyaadii kor taagnaydeen ee marka taasoo kale ha u noqonina waxaa ku jira oo tashabuh muxuu ahay bilkufaar ayaa ku jira iyagu marka madaxdooda iyo waxay ku tacdiimiyaan iyagoo fadhi in loo taagnaado marka inkastoo ayna tacdiim lirasuulilahi sala allahu alayh waali wasalam ayna kolkaa u taagnayne salaad ay u taagnaayeenoo tacdiiman lilahi sala allahu alay waslam jala jalaaluhu wa muxuu ahaayey cibaadatan lahu ay u taagnaayeen haddana daahirkooda ayaa daahirka kuwaasu ekaa marka saas uga nahiyey marka masalada ugu muhiimsan ee sheegaynaa waa midaasoo wuxuu ka rasuulku sal ly sl hadda halkan kada wuxuu farayaa hadduu imaamku fadhi ku tukado in fadhi lagula tukado waana marka waxaa xadiid baa jira loo malaynaya inuu khilaafayo oo waa xadiidkii sahl ibni sacd iyo kayrkii oo kankada ka dambeeyey oo isaguna ficilka rasuulka sala allahu alayh waali wasalam ahaa oo muxuuha kolkii uu jiranaa jiradii u geeriyooday maalintii uu isu soo tiile uu soo baxay abubakr oo radia allahu tacaala canhu dadkii tujinaya uu soo galay ee uu abubakr dhinaciisa uu fadhiistay isagu imaamkii u noqday ee imaam abubakrna radia allahu tacaala canhu muballiqa ahaa markaas uu fadhiyey dadkuna taagni bay ku tukadeen xadiidkaasaa marka a'immada qaarkood ay u maleeyeen inuu naasikh yahay oo uu nasakhay a'immada qaarkoodna waa iswaafajiyeen mitla imaam axmed wuxuu isku waafajiyey wuxuu yidhi laba xaalo kala gedisan baa lagu kala ridayaayo labadaa xaalo waxay kala yihiin hadduu imaamku uu salaada isagoo macduura horta horeba fadhi ku bilaabana waa in lala fadhiisto fadhi lagula tukado haddii uu salaada uu ku bilaabo taagni uu ku bilaabo marka juluuska uu soo darriyana waa in taagnidii hore la haystaa labada xaaluu marka ku kala riday oo salaadan tada dambe dadku taagni bay ku galeenoo imaamkoodii abubakar ahaa baa taagni ku geliyey marka kolkaasaa waxaa soo darriyey imaam kale oo isagu macduura oo imaamnimadii kala wareegay waa arrin taari ah marka asalkii hore marka waa inay ku wataan tii hore rasuulka sal ly slam isagoo macduura buu salaada geliyey oo fadhi buu ku bilaabay marka waa inay fadhi kula bilowdaan marka imaamka mutaabacadiisu inay ka ahamsan tahay arkaanta qaarkeed ilaalinteeda ayuu xadiidku tusinayaayo qofkii qaadirka ahaa ee taagni ku tukan lahaa hadduu keligii yahay baa waxaa la farayaa hadduu imaamku fadhi ku tukado oo fadhi salaada uu ku bilowdo inuu taagnidii ka tago oo taagnidii kolka ayna waajib ku noqonaynine fadhigii oo imaamka mutaabacadiisa ah ayaa waajib ku noqonaysa وعn أbi سacيidi الkhdriي radي الlه taعalى عanه أna rasuul الlahi slى الlه عlيه وsلم ra'aa min أصxaabihi تaأkhura wuxuu ka arkay rasuulku salى الlaه عalيه wali وsلم asxaabtiisiiba waxoogaa dibudhaca uu ka arkay oo salaadii iyo cibaadadiisii ay ugu dadaalayeen waxoogaa ay iska yar bedelay oo hoose u yar dhaceen faqaala markaasu wuxuu yidhi تaqadamuu faأtamuu bi horu soo baxo oo igu dayda oo salaadayda fiirsada waliyatama bikum man bacdakum idinkana ha idinku daydeen dadka idinka dambeeya dadka idinka dambeeya ee sufuufta dambe ah ha idinku daydeen ama dadka dambe imaan doona salaadayda idinku fiirsada oo igu soo xiga oo dadka dambe marka idinkuna aima aad u noqoteen rawaahu muslim xadiidka weliba baqiyu sii lahayo waxau ahaa rag baan ka zuulaynin inay dib isusii isusii u sii baxaan oo imaam ka sii fogaadaan xataa yuakhirahum allah ilaa iyagana khayrka iyo uu ka akhiro oo darajaadka oo ka akhiro bay sidaa yeelayaan marka waxaa weye wuxuu ku gubaabinayaa in imaamka lagu soo dhowaado oo aan muxuuaha sufuufta dambe iyo aan laysku sii reebine cidhiidhig iyo waxyaala aan la necbaysanine lagu dadaalo in sufuufta hore lagu tukado oo weliba sufuufta darafteedana aan lagu tukanine imaamka lagu soo dhowaado imaamka marka gaar ahaan hadduu ninkaa imaamkii nin ahlucilmiga yahay oo ku dadaalaya salaada gudashadeeda sidii rasuulka oo kale sala allahu alay slam uu u guto in lagu soo dhowaado oo salaadiisa la fiirsado dadka dhallinyarada iyo caamada iyo bay aad iyo aad marka arrintaasuna usii khusaynaysaa inuu bal fiiriyo oo qofkan caalimka ee imaamkiisa si u tukanayo salaada saad aad u tukata rukuucdaada iyo sujuuddaada iyo ma waxbaa ka bedelan mise waad quman tahay oo sidaanuu sheekhu u tukanayo kalead adiguna u tukata iyo waa inuu fiirsado وعn زayd بn haaبit radي الlaه taعalى عanه qal اxtajara rasuulu الlahi slى الlaه عalيه wali wslam xujraة mukhasafة rasuulka all slى الlaه عalيه wslam wuxuu dadbaday dadab oo oo adarin ah yani meeshuu ku ictikaafi jiray weeyaan اxtajara yani اqaطca waa waa goostay oo waa dadab buu ka dhigtay oo dadabtaana loogu dadbay muxuu ahaayey dermo dermo xasir ah fa sallaa fiiha waa ku tukaday waa ramadaanku sidaa yeeli jiray fatatatabaca ilayhi waxaa isugu soo ururo soo raacraacay rijaalun niman rag baa arkay oo la tukaday habeenkii hore dadba usoo sheegsheegeen waa dadkiina waa yimaadeen wa jaa'uu yusalluuna bisalaatihi waa yimaadeen iyagoo salaaddiisa ku tukanaya alxadiida yani akmil xadiid xadiidkaasna marka wuxuu kolkuu ogaaday bu habeenkii dambe aan u soo bixin markaasna habeenkii masjidka u buuxay habeenkii saddexaad midkii aada u soo buuxsamay isagoona marka aan usoo bixin ilaa salaaddii subaxun ugu soo baxay markaasu kolkuu salaaddii subax uu tujiyey ayuu hadalkan kada yidhi wa fiihi xadiidka waxaa ku jiray afdalu salaati almar'i fii beytihi ila almaktuuba qofka salaaddiisa waxaa ugu fadli badan intuu ku tukado gurigiisa ku tukado muttafaqun caleyh sunna tafaradkaa mooyaane marka waa kii dhihi jiray waan idin ogaa waxaad samayseen ee waxaan idinku soo bixi waayey in laydinku farad yeelaan idinka baqay salaada salaatuleilka laydinku waajib yeelo ee guryihiinna ku tukada badiyahow fa ina afdala salaati almar'i fii beytihi ila almaktuuba sidaasuu yidhi marka tantadu waxaa xadiidkan hadda usoo deliishanayaa waxa weeyaan salaada sunnaha a meesha ugu fadli badanu inay tahay guriga in guriga lagu tukado ama duxa ha ahaato ama salaatuleil ha ahaato ama rawaatibta ha ahaatee marka saas daraaddeed rasuulku sal ly slam salaaddiisa sunnaha badankeedu wuxuu aha gurigii socayo markuu salaada ku tukado yuu gurigiisa geli jiray sunnihii ku tukan jiray intaanu salaadda usoo gelinna hadday salaaddaasoo qabliya ay leedahay taanu masjidka imaanin yuu horta soo tukan jiray sidaas marka iyadu waxaa ka baxsan salaadaha sunnaha ahee jamaaca lagu tukado salaadaha jamaaca lagu tukado ee sunnaha sida ciideynka iyo kusuufka iyo istisqaha iyo qiyaamuleylka ramadaan iyo kuwayaalkaas iyaga jamaaco lagu tukado iyaga waa in masjidka lagu tukado sida salaadaha farad kale masjidka iyo musallaha iyo adu meelaha lagu tukado waa in lagu tukadaba iyagada u fadli badan وعn jaaبir رadي الlه taعalى عnه qala صlىa mعaad radي الlه عnه بأصxaabihi العشhاء mucaad baa asxaabtiisii salaada cishaha tujiyey faطawla عalayhim waana ku dheereeyey faqala النabiyu sal ly slm markaasuu nebigu wuxuu yidhi atakunu aturiidu an takuna ya mucaadu fatana mucaadow ma waxaad rabtaa inaad fitna wada noqoto fitneeye inaad noqoto dadka cibaadada ka fitnayso ood nacsiisa miyaad rabtaa idaa amanta annaasa dadka markaad tujinayso faqra' ku aqri fi shamsi waduxaaha wasabbix isma rabbika alaclaa waqul iqra bismi rabbika walleyli idaa yakshaa kuwaas ku aqri muttafaqun caleyhi walafdu limuslim xadiidku qusuu ahaayo waxay ahayd mucaad radia allahu tacaala canhu xaafadooda oo banu salima la dhihi jiray ayuu imaamka ahaa wuxuuna jeclaa rasuulka sal ly sl inuu la tukado masjidkiisa kula tukadana waa jeclaa marka salaada cishaha intuu la tukado rasuulka sal ly slam la soo tukado yuu kolkaas marka xaafaddii kolkuu yimaado ayaa salaaddii loo adimi jiray markaasuu iyagiina tujin jiray habeen buu marka salaaddii aad iyo aad u dheereeyey suuratu lbaqara dabada qabsaday marka nin oo beertiisii ka soo shaqaynayay oo awrkii iyo alaabtii ugu soo shaqaynayay wada oo gurigii usii socda ayaa la kulmay mucaadoo dadkii tujinaya markaasuu awrkii intuu meeshii ku xidhay ayuu masjidkii soo galay oo dadkii salaaddii la xidhay markaasuu xamili kari waayey salaaddii mucaad radi allahu tacaala canhu dherarkeeda intuu ka baxay salaaddii oo ka goostay oo meel koonaa masjidka ka mida tegey oo salaad fudud iska tukaday yuu tegey mucaad markii salaaddii radi allahu tacala canhu ka baxee loo sheegay ayuu ninkii ku xanaaqo aflagaadeeyey uu yidhi munaafiq weeyaan ninkiibaa arrintii loo sheegay kiibaa isna arrintii ka xanaaqay kiibaa dacwooday oo wuxuu yidhi yaa rasuul allah annagu waxaan nahay dad shaqaysto oo naftooda u shaqaysto oo maalintii beeraha ayaan ka shaqaysannaa mucaadna intuu salaadda naga soo daaho oo uu kula soo tukado cishaha oo mar dambe muta'akhira u yimaado yuu haddana salaaddii nagu dheeraynaya markaasuu nebigu sal ly slm kolkuu arrintii maqlibu ka cadhooday mucaad ku xanaaqay oo markaasna uu u xadiday siduu salaada ku tukanayay iyo ugu xadiday marka waxa weeyaan xadiidkanu wuxuu tusinayaa dhowr walxadood oo muhimuu tusinayaayo midu waxa weeyaan qofka caalimkiihi inuu kolkuu cilmiga sheegayo qofkii adab darri iyo wax mukhaalafaad sameeya walood abdirabi aan ahaanin wax un mukhaalafo isagu khayr u malaynaya laakiin sidii sabaabkaa ikhtilaafsan inuu ku xanaaqo oo mawcidada iyo dersiga dhexdiisa uu ku xanaaqo oo qof uu canaanto maxaad hebelo maxaad saa u yeelaysaa inuu yidhaho iska dhaaf waxaas iyo uu dersiga dhexdiisa ama wacdiga dhexdiisa ku yidhaahayo inay mashruuc tahay midda kale waxa weeyaan qofka imaamka ah in la faray inuu takhfiifiyo salaadda uu takhfiifiyo oo si ay dadku karayaan uu u tujiyo huwa kan xadiidka cuثmaan ibn abilcaas radi allahu tacala canh aan ku soo maray inuu nebigu sal ly slm ku yidhi waqtadii biadcafihim yani kooda tabarta yar suu karaya u tuji oo isagoo imaamu kale ka dhigo waxaa kaloo xadiidku uu tusinayaa qof mutanafila qof mutanafilah in salaada lagu xidhan karo oo qof muftaridihi uu ku xidhan karo sidii cagsigii tii aan soo marray xadiidkii yaziid ibn اlswad cagsi bay ahaydoo nimankii waxaa lagu yidhi kolkaad soo tukataan eed imaamkii la kulantaan la tukada taan dambeed tukanaysaan waxay idiin noqonaysaa sunna idiin noqonaysaa marka iyagoo mutanafiliin ah ayay imaamkiio muftarida ku xidhan lahaayeen kanna waxaa weeye waa cagsi weeyaan imaamkiioo soo tukaday oo haddana muxuu ahayey salaaddii salaad sunnaha tukanaya ayay saxaabadiina ridwaanullahi calayhim ay la tukadeen marka labada xaalaba jaa-is weeyaan nin muftarid ah oo imaam noqonaya dad mutanafiliina ay ku daba tukanayaan iyo cagsigeedba labaduba jaa-is weeyaan xadiidkanna waa muttafaq calayhi walafdu limuslim wa can caaishata radi allahu tacaala canha fi qisati salaati rasuuli llahi sala alla alay slam binnaasi wa huwa mariid qisadiisa nabiga sal sl tujintiisii dadka uu tujiyey isagoo jiran qaalad waxay tidhi fajaaءa waa yimid xataa jalasa ilaa oo ka fadhiistay can yasaari abi bakrin radi allahu tacala canhu abu bakr oo dadka tujinayay yuu dhanka bidixdaa ka fadhiistay taasuna marka waxay tusinaysaa inuu isagu kolkaa imaamka ahaa lanno qofka imaamka qofkii muxuu ahay la tukanayaayo midigtu ka joogsadaa hadduu nebigu sal ly slam abubakr ku xidhanayo abubakr midigtiisu fadhiisan laha bidixda ma fadhiisteen fa kaana yusallii binnaasi dadkuu tujinayay jaalisan isagoo taagan wa abu bakrin radi allahu tacala canhu qaa'ima abubakrna uu taagan yahay yaqtadii abu bakrin bisalaati rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam abu bakr wuxuu la soconayey oo ku dayanayay salaaddii rasuulka alla sala alla alay wasalam wayaqtadii annaasu bisalaati abi bakrin radi allahu tacala canhu dadkuna salaadda abubakr bay ku dayanayeen isaga fiirsanayeen isagaa taagnaa isagaana codka gaadhsiinaya oo muballiq buu ahaa muttafaqun calayhi marka xadiidkan iyo xadiidkii kale sida la isu jamcinayana waa kaynu soo sheegnay sida alimaamu axmed radi allahu tacala canhu uu sheegay xadiidku marka wuxuu tusinayaa in muballiq la samaysto dadka gaadhsiiya codka imaamka iyo xarakaadkiisa iyo gaadhsiiyo oo dadku isaga ay arkayaano fiirsanayaan haddii ayna imaamka tiisa in la maqlo oo la arkaayo ayna suuroobi karaynin haddii loo baahdo marka asminadantada hadda looma baahna muballiqaas looma baahno oo waxa weeyaan mikrafoonkiiba marka meel walbaba marka codkii gaadhsiinaya marka masaajidda magaalooyinka waaweyn ku yaalla ee leh mikrafoonnada leh iyada loogama baahna muballiq loogama baahna laakiin marka caada iska noqotayoo yaad aragteenoo isaga oo koono walbaba mikrafoonaad aada u xoog badan ay cod kalaalinayaan oo xaafadaha xataa ku dhow iyo dibadaha iyo laga maqlaayo ayaa haddana muballiqii sidii isaga sii u yahay wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya sala alla alay slam qaal idaa ama axadukum annaasa falyukhafif midkiin markuu dadka tujiyo imaam u noqdo ha fudaydiyo fa ina fiihim asagiir waxaa ku jira nin qof da'yar ilma caruura waalkabiira qof daaweyn wadaciifa qof tabaryar wa da lxaaja qof dan lahoo degdegsanaya faidaa sallaa waxdahu markuu keligii tukado falyusallii kayfa shaa siduu doono oo min tadwiilin aw taqsiirin ah uu tukado muttafaqun calayhi xadiidkan kaduna marka qisadii mucaad ayuu isaguna ku soo arooray oo a'immaduu rasuulku sala allahu alayh waali wasalam uu sidaa tawjiihaadka u siinaya inay dadka tabartooda ay ilaaliyaan laakiin fuqahadu waxay yidhaahaan haddii qofku dad kooban dad kooban uu tujinayo oo dadkaasuna ay ku raalli yihiin salaada dheeraynteeda oo xaalkooda sidaa uu ku og yahay dhib male marka inuu dheereeyo taasay yidhaahaan marka waa macquul taasuna oo wuxuu rasuulku sal ly slam in la gaabi'iyo wuu u farayaa iyagoo ugu danaynayaa marka iyagiisa hadda marka ay ka tanaasuleen oo ay sidaa raalli ku noqdaan waa macquul inuu dheereeyo gaabintaa marka la sheegayana ma aha in lagu xadgudbo oo marka muxuu ahaayey ou noqdo sida mxua naqrat lghuraabkii uu ka digay nebigu sal alla alay slam oo noqdo oo allahu akbar allahu akbar allahu akbar un had iyo goor uu yahay ee طumaaniinadii iyo waa inuu ilaaliyo khushuucdii iyo waa inuu ilaaliyo arkaanta uu taam yeelo rasuulkana sal ly slam salaadiisii saasaa lagu sheegay oo salaada waana fudaydin jiray waana taam yeeli jiray anas ibni maalik waa kii dhihi jiray rasuulka alla sala alla alay slam ma aanan arag qof ka salaad gaaban fii tamaam marka tamaam iyo takhfiif oo wada jira ayaa salaaddii loo rabaa dadka a'immadii inay ku tujiyaan wa can camr bni salima aljarmi radia allahu tacaala canhu qaala qaala abi aabbahay baa wuxuu yidhi ji'tukum aabbihii marka wafdi wafdi buu ku yimid nebiga sal ly slam ugu yimid oo kolkii carabta kale sida xadiidkan bawelkiisa ku sheegay oo wuxuu ahaa carabta qabaa'isheeda kale quraysh bay fiirsanaysay oo quraysh iyo isku daaya bay lahaayeen ninkooda hadduu qurayshi diintiisa ay gashana innana waa gelayna hadday qurayshi ka adkaata oo qurayshi ay disho ama ay muxuahay burburisana oo diintiisa ay baabi'isana khalaas iyagaaba dhibaatadii naga kaafiyey marka kolkii qurayshi ay islaamtay bacda fatxi makka iyo carabta inteedii kale oo dhan ku soo daydeenoo wufuud ay soo dirsadeenoo islaamnimadoodii ay iclaaminayeen marka wafdigii qabiilada banujarmi la dhihi jiray wafdigeedii buu ninkan kada camr ibnu salima isagu waa nin taabici ee muhadrama weeyaan waqtigii nebiga sal ly slm buu joogay laakiin wiil yar buu ahaa isagu ma aanu imaanine aabbihii baa marka ku jiray raggii wafdiga ahaa kolkuu marka awal horena nabiga sal ly slm iyo axwaalkiisa iyo maqal unbuu ku ahay ma aanu arag kolkuu arkay yuu ku qancay inuu rasuulkii alle oo xaqa uu yahay oo markaasuu raacay oo rumeeyey oo diintii galay kolkuu soo noqday buu marka warbixin bixinaya markaasuu wuxuu yidhi ji'tukum min cindi nabiyi sala allahu calayhi waaalih wasalam xaqaa waxaan idinka imid nebigii alle oo xaq ah run ahoo shake aanu ku jirin agtiisaan idinka imid qaala wuxuuna yidhi nebiga yani sidaana faray fa idaa xadarat asalaatu falyu'adin axadukum kolkay salaadu gasho midkiin haadimo walya-ummakum hana idin tujiyo akharukum qur'aana kiina idinku badan xagga qur'aan aqoonta idinku qur'aan aqoon badan ha idin tujiyo sidaasuuna soo faray marka xadiidkii muxuha malik ibn alxuwayrisna waxaynu ku soo marray inuu yidhi akbarukum kiina idinku weyna ha idin tujiyo ilan kolkaas dad wuxuu la hadlayay nebigu sal l sl rag dhallinyaro ahoo isku mar soo islaamay isku mar soo hijrooday oo nebigaa sal sl wafdinimo ugu yimid oo shay waloo dhanbaba ka wada mid ah ilaa xagga sinniga waxoogayaal wada dhallinyarana way ahaayeen wax yaroo furuuq yar ah yaa da'da u dhexaysay marka kolkii muxuu ahay da'da waxaa la ilaalinayaa kolkii xagga qur'aan aqoonta iyo cilmi aqoonta iyo hijro horraynta iyo islaamnimo horraynta iyo waxaasoo dhanba marka farqi kale aanu jirin ee dadkan wax kale ku kala fadilan yihiin aanu jirin da'da mooyaane sidii kaleo dhan u siman yihiin kolkaasaa da'da la ilaalinaya laakiin haddii xagga diinta lagu kala fadilan yahay taasaa la horraysiinaya markaas waabaan arki doonnaa wiil yaroo carruur ah oo marada kole kuta aan hagaajisan karaynin oo rag waaweyn oo aabbayaalka iyo ah tujinaya qisadanaan ku arkaynaa marka ninka idinku qur'aan aqoon badani ha idin tujiyo yidhi qaala camru wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu fanadaruu waa fiiriyeen falam yakun axadun akara qur'aanan minii ma aanu jirin qof iga qur'aan aqoon badani oo wuxuu qur'aankaa ku bartayna waxay ahayd meel biyaho waxay deganaayeen dadka musaafiriintii ay soo maraanoo marka dadka musaafiriintaee madiine ka yimaada ee xaafadooda soo mara ee soo dega ayuu la kulmi jiray oo qur'aanka ka dhegaysan jiray oo ka marsan jirayoo intayna marka ciddooduba islaamin buu suurado fara badan bartay marka qof ka qur'aan aqoon badan inay jirin baa la arkay faqadamuunii markaasay hora mariyeenoo imaam iga dhigteen wa ana bnu sitti aw sabci sineen aniguna aan ahay ee muxuu ahay lix jir ama toddoba jir rawahu albukhaariyu abu daawuud waannasaa'i xadiidku ziyaadu siilaa ziyaadadaasu waxay ahayd kolkaan mara yar baan xidhnaayoo gunti yar ahoo kolkaan sujuudayo iyo maradu muxuu gadaasheeda ka xaydmi jirtayoo cawradayda dabadayda gadaal ka soo bixi jirtay markaasi islaan waayeelahoo dadka ku jirtay baa waxay tidhi arrintii dhibaysatay markaasi waxay tidhi war imaamkiina dabadiisa ma naga qarisaan markaasaa qamiis la ii soo iibiyey qamiiskiisa aan ugu farxay oo kale wiil yaroo dee reerbaadiya oo mara cusub loo iibiyey si ugu farxayo aad baan qamiiska ugu farxay buu dhihi jiray marka inta maalinta laga bilaabo isagaa ciddooda imaam u ahaan jiray oo jumcadaha iyo jamaacadaha iyo ciidda iyo janaa-isdii kulli kooda tujin jiray marka xadiidku wuxuu tusinayaa sida loo kala mutay sida loo kala mutay imaamnimada loo kala mutay ayuu ka hadlayaayo in qur-aanka aqoontiisa sida loo kala aqoon badan yahay oo u kala mudanayo marka nin dhallinyaro oo xaafido ahoo mujawid ah iyo odayaal muxuu ahay gelabgelab oo muxuu ahay qiraa'adooduna tajwiid la'aan ay tahay qur-aanka in aan xifdisanayn masjid ay joogaan waxaa mudan inuu ninkaa dhallinyarada ay tukado xamar bay marka waxay sheegayeen oday bay ka sheegayeen wuxuu yidhi muluq yarayna soo hor joojinayaanoo imaam nooga dhigayaan de muluqaas hadduu ka qur-aan aqoon badan yahay oo qur-aankii aanu xifdiyin ama qur-aankiiba tajwiid aanu ka aqoonin muluqaas hadda marka mxua imaamnimada kaa mutay baa la dhahaya وعn بن مسعوud رضي الله تعالى عنه qال qال رsuuل الlhi صلى الله عليه وaله وسلم yأm الqوم أqرأهم لkتاaب اللahi تaعaaلى dadka waxaa tujinayo imaam u noqonaya kooda ugu aqoon badan kitaabka alle subحaanaه wa taعaalى ee ugu qur'aan aqoon badan yani fain kanuu fi القراءaةi سawاءa hadday xagga qراءة qur'aan aqoonta iskaga mid yihiin faأعlamهم bالsuنة xadiikana markaa maata u kala tartiibinayo oo waxyaalaha lagu kala mudan yahay oo dhan isagaa sheegaya kooda sunnada ugu aqoon badan fa in kaanuu fi sunnati sawaa'a hadday sunnadana iskaga mid yihiin aqoonteeda fa aqdamuhum hijra koodii ugu horreeyey xagga hijrada ugu horreeyey hijradaasna marka waxaa la mida alabulcilmiga koodii horta hore alabulcilmiga hor bilaabay nin ku jira muxuu ahaayey sanadka afraad ee jaamicada ku jira iyo nin ama ku jira sanawiga ku jira ama ku jira sana uula iyo meelaha ku jira way kala horreeyeen alabulcilmiga kala horreeyeen fain kaanuu fi lhijrati sawaa'a faaqdamuhum silma yani islaaman koodii islaamnimada ku horreeyey wa fii riwaayatin sinan koodii da'da weyn walaa ya'ummana arajulu arajula fii sulطaanih ninku yaanu ku tujinin oo imaam ugu noqonin ninka meeshii muxuuha madaxda uu ku ahaa walaa yaqcud yaanuuna ku fadhiisanin fii beytihi gurigiisa calaa takrimatihi takrimadiisa yaanu ku fadhiisanin takrimaduna waxaa weeyaan meel islaamtu ay ninkeeda u hogaajisay oo ama kursi ah ama dekad ah ama sariir ah ninkeeda marka ay ugu talagashay kolkii qofkii martidaah uu soo galo meeshaas marka fiican ee odayga guriga lahaa loo hagaajiyey yaanu ku fadhiisanin ilaa biidni in isagoo idinoo tuji yeelaa mooyaane ee ku fadhiisa yeelaa mooyaane rawaahu muslim xadiidku marka wuxuu kala ratibay siay dadku imaamniyada u kala leeyihiin yuu kala ratibay marka haddii la raaco xadiidkan kada oo kale iyo la raaco wax iska qabsado oo anaa anaa tujinaya anaa tujinaya anaa imaam iyo anaa imaam ha layga dhigiyo wax sidaa ku tartamaya lama arkeen haddii jaranjaradaa u sameeya rasuulku sala allahu alayh waali wasalam ee loo raaco marka waxaa weeyaan horta hore waxaa laga fiirinaya qur-aan aqoonta qur-aan aqoontii kolkay iska mid noqdaanna cilmi aqoontaa laga fiirinaya gaar ahaan sunnada nebiga sala allahu alayh waali wasalam fiqhiga muxuu ahaaye madaahibtii iyo waxyaalahaas iyo ma aanu dhihine sunnada nebiga weeyaan sala allahu alayh waali wasalam ilaa cilmi oo dhan iyada iyo kitaabka alluu ku dhan yahay hadday intaas markaa iskaga mid noqdaanna siday hijrada u kala horreeyeen hijradana inaa dalabul cilmiga la mid yahay waa kaan sheegnay a'immadu say sheegeen albukhaari iyo rag la midihi waxaa kaloo haddana lagu kala mudanayaa awoodda iyo sultada marka amiirkii mandaqadantada ama amiirkii caamka ahaa amiiruulmu'miniin horta meel uu joogo isagu qof kale imaamnimo maba mudanayo sidaa daraaddeed nebigu sala alla alay slam kolkuu saxaabada ridwanullahi calayhim xaafadahooda iyo guryahooda igu tago isagaa tujin jiray qofka guriga lahaa iyo imaamkii masjidka iyo xaafadda odageedii iyo qabiilada kaabaheedii waxaasoo dhan waa hadhayaan marka qofka saaxibu sulta ah ayaa marka isaguna ugu mudan meeshii uu xukumayey xagga islaamnimada ugu horreeyey marka yani waxyaalahaasoo dhan kolka iskaga mid noqdaan xaggaas mxu xagga diinta ay iskaga mid noqdaan da'diina iskaga mid noqdaan marka imaamkii mxua qofkii awoodda lahaa ee saaxibu sulta ahaa manطaqadaas xukumayey kaasna marka waa in looga dambeeyo xataa mxua ragga ka cilmi badan iyo ragga ka qur'aan aqoon badan iyo isagaa ka mudan marka saaxib ulbeytna waa sidoo kale guri haddii lagu tukanayo gurigaas ninkii lahaa gurigaa ninkii lahaa ayaa mudan haddii masjid imaamle lagu tukanayo dad zaa'iriinihi iyo imaamkii masjidka ay meesha yimaadaanna walow kuwaasa ka cilmi badnaadeene isagaa kale isagaa kale howka nebigu sala alla alay slam wuxuu faray qofkii zaa'ir ahee meel soo booqda oo meeshaasna imaam ay leedahay inuu isagu aanu dadka tujinin eh imaamkoodii uu dadka tujiyo marka sultadaasuna marka rasmiga ah ee imaamnimadii imaamka masjidka iyo xaakimnimadii iyo qofkii meeshaas milkigeeda lahaa beertiisii hadday tahay hadday dukaankiisii tahay hadday gurigiisii tahay qofkii maaliga ahaa ee meeshaa lahaa isagana waa in looga dambeeyo oo gurigiisa ama beertiisa ama dhulkiisii oo lagu tukanayo aanu qofka un isagu idnini aanu tujinin ama isagu tujiyo ama qofkii uu idnayo waa inuu tujiyo marka diintu marka waxay tusinaysaa kala dambayn in loo kala dambeeyo awoodda iyo loo kala dambeeyay tusinaysaayo aan la isgarab roorin sidaasuna marka haddii kala dambayntaa la waayana fawda arrintaa ka dhalanaysaayo marka fawda hadday ka dhalatana waxaa weeyaan dhibaatooyinkeedaay leedahay waa in diintu marka nidaamka ay keentay in lagu socdo weeyaan salaaddii iyo cibaadadii marka hadday diintu sidaa u nidaaminayso umuurihii kalena sida oo kale weeyaan oo muxuu ahay kolkii laga xaajoonaya la wada hadlaayo dadka hadalka bilaabaya iyo dadka hadalka looga dambaynaya iyo waa bay sheegtay shay kastoo marka la samaynayaba waa inay nidaamkaas la raaco weeyaan walibni maaja min xadiidi jaabirin radia allahu tacaala canhu waxaa u sugnaaday laa taumma laa taumana imra'atu rajula walaa acraabiyu muhaajira walaa faajirun mu'mina wa isnaaduhu waahin yaanay haweenay tujinin nin nin reer baadi'ihina nin muhaajira aanu tujinin muhaajirkii marka waxaa la mid ah ninka muxuu ahaye reer magaalaha baa la mid ah faasiqna yaanu mu'min tujinin ilaa inuu awood uu leeyahay awooddiisa ku qaharaya mooyaane xadiidkana marka waxaa weeyaan wuxuu isagu ka hadlayaa waxaa weeyaan dad aan imaamnimada iyaguna u suubannin dad hortii hore waxaan soo sheegnay say dadku imaamnimada u kala leeyihiin markaas kanuna wuxuu sheegayaa dad isagu aan imaam aan dad u noqon karaynin xadiidkuse waa sida uu sheegay xaafidku uu sheegay oo wuxuu leeyahay xadiidku waa daciif xadiidku daciif weeyaan waahi buu leeyahayna waa daciif jiddan weeyaan marka uma suubado waxaana daciifiyey sheikh اlalbani fi daciif sunan ibn majah wa irwaء اlhaliil wtacliiq اragiib wاraddi calى baliiq hinahaasuu ku daciifiyey waxaana sababka ku daciifiyana wuxuu yahay labadaa nin cali bn zayd bn judcaan oo daciifa iyo iyo ninka isaga ka wariyay cabdullahi bn moxamed alcadawi la yidhaaho marka labadaa nin baa ku jira oo marka sidaasu xadiidku daciif jiddan ugu noqday kole aduu xadiidku daciif jiddan uu yahayna ma noqonayo uma suubanayo daliil uma suubanayo marka haddii daliil kale la helo oo haweenay inaanay tujinaynin muxuu ahaa inaanay tujinaynin rag ayna tujinaynin una faasiq tujinaynin rag muxuaha sulaxaa haddii daliil kale la helo mooyaane markaas waxaa weeyaan kankadu qabsasho ma leh weliba waxaabaa jira daliil cagsigiisa xagga haweenka mid kan cagsigiisaabaa jira oo isagu xasan ah oo kankada ka roon oo haweenay la dhihi jiray umu waraqa radia allahu tacaala canha inuu nebigu sala alla alay slam imaam uu ka dhigay inay xaafadeeda inay gurigeeda inay imaam ka noqoto oo nin muadina weliba uu sameeyey kaasaa jira wa can anasi radi allahu tacala canhu ana nabiya sala la alay slam qaal rusuu sufuufakum isku dhadhajiya safafyaalkiinna waqaaribuu baynaha isuna dhodhoweeya waxaaduu bilacnaaq isla sima qoorahana qoorta isla sima rawahu abu daawuud wannasaa'iyu wasaxaxahu ibnu xibaan waana sidaa uu sheegay xadiidku saxiix weeyaan saxaxahu albaniyu saxaxu ibnu xibaan baa hortaada saxiixyaal marka waxaana ku waafaqay alalbaniyu fii saxiixi aljaamic asagiir marka xadiidku wuxuu ka hadlayaa nidaamka sufuufta xadiidkan kada iyo ka soo socda iyo ka kale ku siixiga iyo ka saddexaad intuba waxay ka hadlayaan sufuufta nidaamkeeda sida muxuu ahay dadka ma'muumiintii walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu